wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada ceelbarda kusoo xirtay tababar ku saabsan daryeelka iyo caafimaadka xoolaha islamarkaana loo qabta dhakhaatiirta ka shaqeeya horumarinta caafimaadka xoolaha munaasabadda lagu soo xirayay tababarka ayaa waxaa ka qaybgalay iskuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha degmada ceelbardo xoolo dhaqato dhakhaatiir iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn mid ka mid a macalimiintii tababarka bixinaya ayaa ka hadlay tababarka waxyaabihii looga hadlayay intii uu socday waxaan muhiimadda rabnaa in la- ay tahay shaqo abuurka laga samaynayo meesha uu yahay eh, inaan u baahannahay annaga markaan la fiiriyo tababar ahaan horta dadku way kala duwanaan doonaanoo dee qof walbaba marxaladuu ka jooga eh, hadafka ama tababarka uu leeyahay bad waa dad maaragtay experti ah waqti fiican eh, ka soo shaqeeyay tababaro fiicanna qaatay dadna waa dad waxoogaa weli wax uga bilaaban yihiin laakiin ay hadda u baahan yihiin inay maaragtay waqti fiican qaataan oo tababarkii wax sii xoojiyaan Eh, dadka maaragtay la arko eh, howlkarnimadoodu annaga waxaan insha allahu awood u saaraynaa inaan tababarkooda gaarsiino inay noqdaan dhaqaatiir ama dad eh, howlwadeenno caafimaadka xoolaha ah oo khibrad u leh inay la macaamilaan xaaladaha kala duwan xoolaha markaan hadda anigu joogno tababarka waxaan joognaa maanta see loo duraa iyo xageen ka durnaa laakiin xooluhu markay marayan soomaaliya maanta horumar fiicanay joogaan dhanka kale iskuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa degmada ceelbarda doctor sirob oo tababarkaasi rasmi u soo xiray ayaa dhakhaatiirta kula dardaarmay in ay daryeelaan xoolaha waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in la gaaro deegaanada fogfog ee hoostaga degmada ceelbarda halkaas ay ku nool yihiin xoolo badan oo u baahan daryeel caafimaad
awal haddii garanaysaa dadku ay xoogaa agab la-aan jirtay oo hadda kidkii waxaas ay dhib ku qabtay waxaan rajaynaynaa hadda ka dambeeya inaad kid fiican heli doontaan kidka asagana aad la tegi doontaan goobihii aad ka imaateen waxaan rajaynaynaa meelihii ayagaha iyo degmooyinka aad ka imaateen markaad tagtaan in aad dadkii hoollaqatada ahaa aad wax badan kusoo kordhin doontaan dawooyin badan oo deegaanka hadda aan awal kasii jirin inaad hadda aad fursad u heli doontaan inaad qaadataan cudurro badan oo awal dawooyinkiisi lagula tacaali lahaa naga go-anaana aad heli doontaan in marka isbeddel fiican oo dhanka caafimaadka xoolaha aad soo kordhi doontaan baan kulley rajaynaynaa tiimkiina maanta tababarka loo gabagabeynayo tababarkan ayaa qayb ka ah tababaro ay wado wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya kuwaas oo lagu doonayo in sare lagu qaado caafimaadka iyo daryeelka xoolaha ku nool deegaanada dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya